sararya Komisi, kan komisi Adu şararya, adu şararya Komisi, kan komisi Rahmaka davri, luna kasar
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu عalaykum وraxmat ullaahi tacaala وbarakaatu dhegaystayaal hamiinimo fayla weliba ha ka dhowaadsana barnaamijkii dawagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo
Oladi karnoti, ekeli marunki, ukilis kedidai, basati mumudai.
hamiin fayle dhegaystayaal weliba hamiinimo sabte waxaadnaha galahayta taariikhdan iyo ka beeganta labaatii siyeedka bilisheeda agosto sannadka lamadu kun iyo labaatii kowda dhegaystayaal qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo asiin gudbi doonnaa isina dhugunsu doontan weliba ku mid ahaa wafdi iyo horka hayan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiqi iyo marwada koowaad ee dalka maamud zaynab macalin oo markaasi oo qayb ku hayan xubno wasiire oo iyo kajarta wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamud khadiija maxamed diiriye weliba laa ka dhawaaya caasimadda koonfur galbeed ee soomaaliya ee baraawe ujeedka wa- wafdiga iyo barnaamijka singudbi doon dhegaystayaal haddii laaraallo ku nagida saasoo kale barnaamijka intaynu kuguda jirnay dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydho weliba siin gudbi doongne kulanlan ku hadlahay horumarinta walbarashada deegaanada koonfur galbeed iyada ku qowday magaalada tanbaydhabo barnaamijka siinkahayna saasaatow barnaamijka weliba siin gudbi doona dhegaystayaal haddii ilaa raallo ku nagada wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo deerana degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maamulka degmada iyo maleeshiyaha ka dhawaaya wafdiga taasoo kale eelada dadkii ciidamada amisom iyo ku dilan deegaanka golweyn oo muqdisho geeka ka dhiki banaanbax oo markaas ka dalbadaayaan cadaalad barnaamijkaasi gudbi doona saaxiib yaal haddii ilaaraal ku nagda saasoo kale barnaamijka weliba siinkaaye falanqeyn eh sida ete in la xaliyo een, heshiiska muranka badda eh, heshiiska muranka badan dhali ee muqdisho markaasi ay ku sharsaxdeen roble iyo weliba maamul goboleedyada barnaamijkaasi gudbi doona qodobadaas iyo qodobaday kale haneen ka horreeya dhegaystayaal barnaamijka dabagalku wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo hasiin gudbi doona ano maxamed abdiraxmaan ibraahim ismi dirisa iyo xasan jookar farsamiyaha ka dhawaada mar kaliyo barnaamijka dabagalku wararkii wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo
Adu shararya, adu shararya, komisi, kan komisi. Adu shararya, adu shararya, komisi, kan komisi.
waayahay ee, dhegaystayaal wali horan sii gudgalaanaya qodobada aan ku horaya barnaamijka dabagalka wararka ee wareysa idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal qodobkan ku horey weliba uu seeyaa wafduhu horkahaan guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya doctor cali saciid fiqi iyo marwada koowaad ee dalka maama zaynab macalin oo markaasi qayb ku haaytii wasiirada ama wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka khadiijo maxamed diiriye weliba laakadhawaa caasimada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo baraawe eena gudoomiyaha degmada baraawe ee malishetin kuureen ku hadale
runtii maanta waxay noo tahay maalin sharaf iyo maalin weyn Ee, runtii waa degmada barawe ee wax soo kordhay oo isbitaal oo runtii hooyada iyo dhallaanka ah Ee, runtii waxaa ka soo shaqeeyey ee, juhdi iyo dadaal badan ay ku bixinay marwada madaxweynaha maamud zaynab ee maamud in badan ayaan maanaasir gaaban oo aan sugaynay Ee, aad iyo aad ayay u mahadsantihiin Een, waxaan soo gaarnay deegaanada iyo dalka laysuma sheegayo meeshan sidii ay ahayd markhaati idinkaa ka ed soo ma aha maanta siday tahay soo ma aha waxa lagu helay ilaahay awooddiisa ka sokow marwada qaranka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maadaam zaynab cabdi macalin soo ma aha horay maba arki jirteen marwooyin kale maidin imaan jireen maasha allah marka qofkii libanta xaasida xaashee ma fiicna ma aha in ay shabeellada hoose degmada baraawo keliya ka ergeysay oo deegaanka koonfur galbeed deegaanada kale ee dowlad goboleedyada dalka ayay ka hirgelisay kuwo kalena ka socdaan ee mashruucaas annaga wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka shaqaan u soo raacnay naloo soo bandhigay sida aan gacan u siino maamooyin fara badan oo ururada bulshada ka socda oo dadkii dalkan wax ka soo taray ah loo bandhigaayay ayay foundationkaas aan annagana gacan ugu siinaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda wafdigaan nagu weheliyay waxaan ballan qaadnaa kaalinta aan ku leenahay inaan ka gaarsiin
maanta in halkan mch qurux badan ay ka dhisto maama zaynab foundation ee, kaasoo runtii ee, taariikh ee, yar ay leedahay oo mataqaanaa intay markaa aniga aan la shaqaynayo chief of staffka ah ay qorshahaas ku jirtay markaasay tiri war nimay meel meel aan ka dhigayo kale iga- iga sii ilaa shay ka sheekeyn doonta marka waxaan goobjoog u ahaa sida wasiirku uu sheegay ee, shanta maarch 2020 ee, inaan maaragtay maxaa lahay dhagaxdhigii aan goobjoog ahaa maantana waxaan ku faraxsanahay furitaankiisa inaan goobjoog ahay waxaan runtii halkaan rabaa inaan ugu mahad celiyo ee, dhammaan wafdiga ee, maamada la socda oo ay ka mid tahay wasiiradda gargaarka wasiirka isboortiga wasiirka hayeenta caafimaadka wasiirka koonfur galbeed ee caafimaadka la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee, iyo maamooyinka wafdiga la socday dhammaan waad mahadsantihiin ku soo dhowaada baraaw maanta maxad ayay ii tahay mar labaad aasasay macali foundation maanta waa mar labaad taariikh aan ka samaynay magaalada baraawe taariikhda ugu horreysay waxay ahayd dhagax dhigeeda oo aan weligay dhinaca koonfurta aan aan aan safar ku imaanin ilaahay aan hadda iskale ii suurageliyey maanta inay ii suura gashay iyadoo weliba jiro cudurkan ee- ee coronavirus oo jiro ilaahay noo suurageliyey inaan maanta aan dhag aan aan furno xafladan iyo quruxda badan iyo isbitaalkan oo gudihiisa arki doontiin ilaah ayaa mahaddaas iskale waxaan rabaa inaan mahad gooniyo u celiyo walaalkay guddoomiye cali fiqi ambasador oo runtii ahaa markii madaxweynaha la doortay dadku loogu dhadhawaayo wada shaqaynayna madaxtooyada oo runtii anigana fikradda foundationka ay ugu jirtay inaan foundation u sameeyo gabdhaha soomaaliyeed taariikhna uga tago ayaa igu- waxyaalihii aan ka wada hadlay waxay ahayd inaan ugu dhiirogeliye meelaha ugu baahida badan ugu liidato ee- ee- oo looga dhiso gabdhaha soomaaliyeed iyo dhallaanka cali fiqi waa ninka ugu horreeyey ugu dhiirigeliyey baraawe inaan ka sameeyo
Atu shaharaya, atu shaharaya, to misir, to misir. Atu shaharaya, atu shaharaya, to misir.
waayahay dhegeystayaal idaacadda raadiyo habaydhowna dhugun saahayta muujada dct sagaal dhibic shan saaxiibyaal ee, qodob kalhiyo weliba wasiyaha kulanlon ku hadlayo horumarinta walbarashada deegaanada koonfur galbeed oo weliba lagu qowday magaalada tambaydhabo kulankaas iyo qaban qaawaday ee, jaamacadda bay welibana markaas meelsitin ku hadlayo ee, guddoomiyaha jaamacadda ربنا نعت إيدي إذا ما يبغى ما يبغى فرحة قدياسة إذا نندير قدياسة نيجي نقول كم إلنا يسوع إنه عزونا أو قلت ما يبغى هنيك لقب كلام حفلة مسهاينا مناسبة يروك وقت شرف تايتي لما مسؤولين تشرفت له إذا ما هنجانا بقول لنا جزاكم الله خير الجزاء intaas kadib runtii haddii nawleer kutaa badan taariikhda kooban ee jaamacadda baydhabo oo wedelta magaaga magaalada baydhabo taariikh ahaan weliba la asaasay tobankii oktoobar laba kun shantiyo la asaasay dabcan xilligaas sooma maleeya xilligii dowladda cabdullahi yuusuf oo dadka taliyaas inay haytid marka xilligii la asaasay ida toban muddo dheeraha ka wareegaytid marka arrimo kulli siyaasadeed oo danka isu bedelaan kartee iyo yani wadanka xaaladiisa xilligaas fadhigan dartaya iyo wacyiga dadka iyo kufahansiiyeen dhanka waxbarashada heerka sare jaamacadaha oo xilligaas ciidan dhiidi dartaya jaamacaddii muddo dheer mashaqayna hase ahaatee mar lama mar dhow iyo jaamacaddii inay ilaahay nasuulta geliyey ini mar lamaa diblaha naga marka sanadkii lamaad hadda ka jira sanadkii hore ee lama kun iyo labaatankii jaamacaddii mayb waa mar lamaad ini diblaha nago yani dib howlgala ilaahayna waafajiyey marka sanadkii labaad iyo kan ee lama kun labaatan kowda jaamacadda shaqeeyahanka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dad waa runtii muddada yare ay shaqeeyaysay runtii guulo badan hortaa horumar badan soo guday tira ku dhawaad markii horeykii laba boqol soddon sideed arday iyo jaamacadda diiwaangeliyadii hatana kulley diiwaangelintii sanadkii sideedkii labaad jaamacadda runtii hadda dareerta yani diiwaangelinta dareer sanadkun kulley ardayda tira badan iyakaa la rajeynay iyo jaamacadda ka jiri doonta cid u sheegi mayso qofkii isagaa la imaanaya ilaa isagaa nin walba maanta wuxuu rabaa cunugiisa wax barto nin walba ilaa casrigeedaa la joogaa geel loo dirsan maayo beer kuu soo fali maayo xoolo kale kuu soo qaban maayo waxaan rabaa markaa koriso inuu kaa adiga kaa kaa ama adiga wax kuu taro ama isna wax taro isna wax isla adna wax kuu taro wuxuuna wax kugu tari karaa say u badan yihiin qofku inuu cilmi leeyahay wax ku tari karaa kusii fiican sababtoo inkastoo qofku uu ilaahay dadnimada uu siiyey tahay cilmiguna waa kii kaabahaya qofka sii kabayay mugta
waana nazuumi waana ogolaani maasha allah tan kale jaamacaddan baydhabo ee, tayadiya dheegni antana ka dheegni banaankana ka dheegni alxamdulilah may ka mahadsana dadkii maamulkii jaamacadda yaa ka mahadsan jaamacadda baydhabo markii la furaayay anatasiin la rooga lankoo kheyra la siiye sweden rooga yo tumun isiyeed unug iyo haay ana haay isuuna qarash ku biyay siyeed sana tiyowlowa siyeedatan ku baan tiyowlow ha ku bani baydhow markii dhaha ankoyni siyeedadkii oo ha ku baxeen i dhahagayaatana kulmay hata jaamaddii dhakadoohan jaamadan dhakadoo markii ha ku baxeen jaamaddii koowaad dugsar inta ka dhammaysadaan jaamaddaasa dhakadoohayan tan ah
walnogu waxaya aanin bandhigteen insha allah dadka dhibaysan wal una awoodno naftarkaan intanta fadheeda inanko billi wal tumaneeyo doolar ah una ku dhiibna bil kasta unayna ma aragna hasaarna haddii una hata awlaadayn indeernananko masaakiina dhibaysan in una ma aragne ka galansiina wal ma aragne khayr qabo iyo in una khayrkan aan sheegna dadka kala awoodano maaytiisa beledku roogo awoodan tobanko qof sideedo qof sideedi qof konton doolar oo isin sheegay haddii haada fadi culamaa udiin haddii haada fadi malaagayaal haddii haada fadi walgorod kale haddii haada fadi hel kale jaamacadan aasaasdee gobrogan hayni un ilaahayna haraysa dad badan oo gobroog ku haya aakhiro ambehen jannadii firdows ilaahay ku waraabiya madiyaana meel gaaban leh ku qaado brofesor maxamed cali kalaaya ku mid haaye sidii la sheegay hadda wayla ka aas aasay sartohiga ka taalay ee meelung hadda jawaari dhisii ee oroodiye ee iyaa la ka aas aasi aad iyo aad xubu miilma jaamacada ee hone iskooyigii kamay waahayaan inta la eko waan baydhabo ka talo koonfur galbeed ee jaamacada dhoore yani waa laka farahowgii awal marka iskuuladka waaba dhabilan ka jaray shaka ka jari silin sheegahayo ah unna lanqanlanka hata baahi aqoon hayto waana secondary ku bahay ha ka hariiriyaan hoo bilaahay edima sheenan lanki markaas unna islan hoo bashaan iliinsa hata odayga sheego tum isiyad qofa sheenay langa dhiibuhay khaarlasi lankaasoo kale lang ogee kudaysho mudano in la do-ayon alashan waayo bulshadii yaha koryahay kobcinteeda ka shaqeeyay horumarka alcilmu nuur wa jahlu dulaam weeye jahligu meelmidow cilmigana waa aad in wanaagsamu saa hata gudoomiyaha ganacsato sheegay lankii milyasi waa ka baradi ama jaynaha ka baradi ama ruushkaba ku kooyo hob aqoonti meelaha ka barad inta kiinsheen inta kiinkasheen mukoomog barati adiin ku baradasha imay kirinta markun sida markaad lankaas ku faa'iideysto kirinta
Adu shaharaya. Adu shaharaya. Ko biske, kan ko biske. Adu shaharaya. Adu shaharaya. Ko biske, kan ko biske.
waayahay dhegaystayaal idaacadda raadiyaha baydhowna dhugunsaaytan muujada dasiyati sagaal dhibiyo shan dhegaystayaal weli weliba kuguda jirna barnaamijka dabagalka wararka ee wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo wasiiro ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya oo markaasiti ku mid ay waana taasoo kale ka jari wafdiga gudoomiyaha gobolka bakool iyo weliba markaas diirana degmada xudur ee xarunta gobolka bakool gudoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiin kale ee milisitiha ka dhawaayay
ciidanka faraasagna weygii kana diiray boogashan inkooy wuxuu hogaamiyow wasiiradii wasiirada wasiirka garsoorka iyo wasiirka cadaaladda koonfur galbeed gudoomiya gobolka bakool wafdi hogaamiyaha kana diiri ayaa soo dhaweynta iyohatiyaa ku fadhaani ciidanka faraasagna wafdigaas ha dhawaayni insha allah nabadaha ninka degan nabadaha ka dhawaayni insha allah haddii ilaa era kolley wafdi oo maanaa deegaanka leenka baahnaayo barnaamijyadii jaro maanaa deegaan ku jara halsheen kooyan unuuna garbasheen haddii ilaa era gobol iyo degmo haddii wanaana soo dhaweyntaas oo maanaa mas-uulintaas koonfur galbeed ninkoyta ka jarni geeka markaas sharafleen walaan dhawaay runtii marlamaadi marsidaad mas-uulintaas ha dhawaayan insha allah walaay ee barnaamijyaha deegaan ku jiroona wadaaga doon haddii ilaa era
geeko taarikhdaha iti 28 august 2021 yamay geeka alboorka magaalada hudor ha ka dhawaynayhiin gudoomiyaha gobolka bokool wafdi usoo hogaamiyey gudoomiyaha gobolka bokool sheen maalam nuurow iyo lama wasiir oo iyona ku sooti maamul goboleedka koonfur galbeed wasiirka garsoorkii cadaalad iyo wasiirka diintii owqaabta iyo geeka mehedeerana magaala madaxda gobolka bokool xarunta hudor iyo geeka hadeeran waybana ninkooyana waqti eed lankaka baahnay deegaanka waybana nkooyana waxyaabo yaryaroo ku jari deegaanka sidii lanqaliilaya nkooyan marka waybalana waqti lasiin baahnaya koytan deegaan lasiinka baahnaya koytan magaaladii tinga koytan ha ka dhawaada magaala madaxda gobolka bokool hudur ha ka dhawaada koley wali dhibaatooyin wali yaryaroo degmada hudur ku jarina insha allah haddii ilaahay rasu guudan wada hadlii doonna koley walwiingna ma jarnay koley waliyaro yaryarayna insha allah hadlii doon haddii ilaahay ra iyada lasiinka faraxsanyi magaaladii tingakoyten gudoomiyaha gobolka bokool oo isuuna waayidii lahadhaafi ama maalamoy lahadhaafi safar shaqan kama oganahay magaalada baydhabo iyo isuuna hana deeri marka hadhawaa
Adu shaharaya. Adu shaharaya. Ko biske, kan ko biske.
waayahay dhegaystayaal weli kuguda jirna weli barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibayaal ehladii dadkii ciidamada amisom markaasi oo ka dilan deegaanka golweyn oo muqdisho ka dhiki banaanbax wooner dalbaday cadaaladda dadka halkaan isugu yimid oo qaylinaya waa dadkii dadkoodii la laayay tobankii bishaan aan ku jirno siddeed iyo toban maalmooday saan u qayliyo waayaan xaqooriyaa maqan dadkooriyaa la dilay haddana waa la gubay agoontoorina biyihii waa laga xirtay dhibaataa ku dhacda iyo dhimashu siddeed iyo toban maalmood maadaama aan soconnay oon bannaanbaxaynay dowladda soomaaliya waxaa naga soo gaartay ciidankeer inuu naxabadeeyey markaan rabna inay noo doodo oy noo dacwooto oy dowladdaas la hadasho waxaan ka midnahay dadka gobolka shabeellada hoose oo dadkoodii la xasuuqay oo beerahoodii loogu tegey oo ayagoo nool inta lasoo xirxiray oo la jirdilay kabacdina la toogtay marka dambe u dambaysana oo miino la saaro lagu dulqarxiyey maantana waxay noo tahay sagaaliyo toban ilaa haddana wax jawaaba dawladdii kama hayno amisom waa qirtay dhaheen inay qirteen ayagu way og yihiin madaxweynahoodaa sheegay wax walbana caddeen way haystaan ilaa hadda warqaddii ay ka meermeerinayaan inayna siiyaan annakan ka fadhiisamayno kana seexamayno hilibkeennaa filinjeer ku jiro mana ka seexanayno annaka dadkeenna ilaa laga duugo ama amisom naloo soo maxkamadee naloo keeno ama aan ka aarsano aan ka cabanaynaa dadkii lagu laayoo soomaaliya ee tuulada golweyn oo ay laayeen ciidammada ugandha waxaan ku baaqaynaa dadka soomaaliyeed oo ahluxalli walcaqdiga dowladda federaalka wardhinka maanta meydka ee firdijeerka ku jira birikan kalaa ku xiga war madaxweyne ugandha maahidiin marka qaramada midoobay u n-ka midowda afrika midowda afrika ay ka amar qaataan dadkan hadda amasom leeyahay uganda waxay ka amar qaataan midowda afrika waxaan ka codsanaynaa qaramada midoobay u n-ka midowda afrika amnesty international dadka u dooda xuquuqda aadimaha waxaa dhacday xasuuq baa dhacay oo arxandarro ah oo saddex dembi ah marka waxaan leenahay dawladda uganda amarjansi ha ku soo jawaabto lafahaas iyo hilbahaas ku jiro jawaan ku jira warqaddii lagu duugi lahay ha noo oggolaato
waayahay waayahay dhegeystayaal guud ahaan weli intaa gabagooyay barnaamijkii dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyo habaydhow saaxiibyaal barnaamijka barnaamijnimada intiladan kulmaan siyaasiyo nabadgelyo
anagu duurkanigu dhacay